haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qayb koowaad oo ka mid ah sheekadii riyadii xalay isaga oo iscaananaya oo ka xun inuu daahsan yahay ayuu barxaddii la tubnaa soo joogsaday wuxuu ku soo biiray xaflad ilyartu isqabatay meel geesa intuu joogsaday ayuu hareerihiisa dhowray ka hor intii aanu dadka dhex gelin waa la wada buuqayaa wuxuu kala garan waayey kuwa martida ah iyo kuwa loo yahay wejiyo uu garanayo iyo kuwo kaleba way u muuqdaan dadka inta badani waa soomaali qaar kale waa caddaan qaar kale waa indho yar qaar ladnaan baa ka muuqata oo way barwaaqaysan yihiin qaar kale waa sabooroo arad iyo gaajo aan yarayn ayay la tiicayaan qaar baa ku taagan jaakado kale nooca iyo qoorxirro wada casaana qaar kalena way feeraqaawan yihiin martidii ayuu mar kala jeedaariyey waxa u muuqday rag ka mid a kuwii ay muddada dheer qaranka u soo wada shaqaynayeen waa cilmi baarayaashii qorayaashii iyo shaqaalihii maamulka ee akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta aad buu araggooda ugu farxay guyaar doora ayay kala maqnaayeen isha ayuu la raacay siciid cismaano sheekooyinkiisii maadda badnaa middood xareedinaya saaxiibkii siciid reedal oo dhagaysanayaana uu lugaha ku rafanayo dhinaca kale ayuu eegay mase waa muuse garaaro koox jaamac xaaji xasan ku jiro gabayadii sayid maxamed midkood u marinaya dhaguhu u raariciye bal inuu garto tixda uu marinayaa midda ay tahay wuxuu marayaa digri hadduu ku soo galay xarbiga aniyo duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene diigaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay sidii aardaloombiyi markaan ugu dinaahiyeeyey dullihii shareeraa markuu dibowga jiiraayey daayeerku meeshuusan marin dani ma jeexsiisa alla ilahay ahaa wuu gartay tixdu midda ay tahay inkastoo isaga iyo iyadu ay kala abaajiyeenoo waa hore ay isugu dambaysay wuxuu muuse tirinayaa tixdii la odhan jiray ma duqayne reerbari wuxuu doonayuu helay oo ku saabsanayd goobtii habar humbulle kun iyo sagaal boqol iyo tobankii goobtii dhex martay daraawiishoo dhinaca iyo guutooyin la cor ahaa oo xagga waqooyi bari kaga soo duulay muuse wuu fadhiyaa halka dhallinyarada dhagaysanaysa ay dul tuban yihiin meel aan meeshaa ka fogeyn ayuu haddana eegay mase waa buuni axmed ashkir bootaan oo buug aftalyaani ah taagni ku daaracanaya gacantana ku haysta koob shaaha oo uu bar cabay aad uma u garanayo xafladda goobta lagu qabtay dhab uguma cadda wuxun buu hubaa meeshu inay xamar tahay wuxuu ku garanayaa taalooyinka sayidka iyo dhagaxtuur ayaa sidii iyada oo kaamera lagu cayaarsiinayo marna u muuqanaya marna ka qarsoomaya haddiibase wuxuu dareemay inay tahay xaflad si qarba-qarba ah lagu soo qabanqaabiyey oo talow munaasabaduna maxay tahay waa hotel weyn oo inta dhowaan la dhammeeyey la furaayo qaar ka mida qalabkii dhismaha oo aan weli la qaadin ayaa dhulka daadsan dhallinyaro shaqaale ah ayaa waraabinaysa dhirta dhowaanta la tallaalay welina curdanka ah waxaad moodaa dadka meesha dhoobani inuu meeqaan ahaan siman yahay cid gaar loo dhagaysanayaa ma jirto khudbado lagu talagalay oo la akhriyi doono sansaankeed ma muuqdo koox koox ayaa loo sheekaysanayaa dadka inta taagan iyo inta fadhidana waxaa badan inta taagan dhinacaas markii laga eego waxay u eg tahay xafladaha soo dhoweynta ee reer galbeedku ay receptionka u yaqaaneen waxayse tani kaga duwan tahay nooca cabbitaanka ee martida la siinayo jaramado qaac ka baxaayo oo isgarab yaal ayuu shaah caddays iyo bigaysba leh qofkii doonaa kolba ka shubanaya halkaas meel ku dhow ayaa waxaa safu taagan dhowr ninoo haamo caana a maamulaaya galaasyo la iska sugaayo iyo haruubba duug ah ayay caanageel martida ugu qaybinayaan martida isdaba taaganoo aad moodo in caanaha iyo shaahaba ay hamuun u qabaan weliba caanaha isaga oo xiise u haya ayuu caanihii geela isna safka u galay galaas uu indoora sugayay ayaa loogu shubay wuu ka laacay markaasuu isaga oo la faqaya bootaan ku yidhi bishaan mushaar mana la siinayaa wuxuu ka cabsi qabaa in lacag loo waayo dadka ay labadooduba ka midka yihiin ee loogu yeeray intay dibadaha ka soo noqdaan wasaaradihii iyo wakaaladihii ay ka tirsanaan jireen inay dib uga shaqo bilaabaan bootaan oo su-aasha kaftan u qaatay ayaa inta muusooday kaftankana kaga jawaabay oo yidhi waxaan maqlay qoladii wasaaraddeeda ama wakaaladdeeda aan la biliraqaysan oo qalabkii xafiisyadooda halkii lagu ogaa loogu tago ayuunbaa isla bishaan mushaarka loo bilaabi doonaa waa cid wax xisaaba yeejilin ayuu is yidhi mar qura ayay mugdi noqotay isla markiiba xafladdii oo aan cidina si rasmiha u xidhin ayaa xidhantay martidiina sidii dad dhiilla cusub la dareensiiyey ayay goobtii ka yaacday ruux waliba halkuu seexan lahaa ayuu wejiga saaray isna isaga oo aan dhab u garanayn meel uu u dhaqaaqo ayuu si gurdan raaca dadkii cadadaayay isaga dabagalay albaabka ayuu kula kulmay cabdiweli oo ay xafladda wada joogeen asi aanay isku arag waxay isdareensiiyeen in habeen socodku uu weli halis yahay inay israacaan ayay ku heshiiyeen heshiiskaas oo aan laba daqiiqa ka soo wareegin ayay tacsiiladii hortooda ka qaraxday dhallinyaro koox koox u qaybsan oo si isdaba jooga rasaas u ridaysa ayaa dadkii xafladda ka soo baxay ku soo dhexdhacday ninkii ay qabteenba jeebkiisa ayay gacanta u riteen oo wixii ku jiray kala baxeen kii diidana qoriga baadkiisa ayay ku garaaceen isaga oo arkaaya ayay dhowr qofi halkaa ku dhimatay qaar kalena way ku dhaawacmeen guri burbursan derbigii isaga oo ku gabanaya waxa dhacayana isha ku haya ayuu ninkii ay wada socdeen ku yidhi war cabdi weli waxaani waa maxay sawtiila inoo sheegay burcadii in la sifeeyeyo magaaladu ay booliska gacanta ugu jirto jawaab ku soo noqotay ayuu waayey kolkaas buu eegay midigtiisa iyo halkuu saaxiibkii ku ogaa masalamaba joogo sow qof waliba markuu hortiisa u cararay ayuu isna ku dayday dabadeedna cagaha wax ka day waxaa ka dhacday nin walbow naftaa nebiyow ummaddaa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qaybta labaad ee sheekadii riyadii xalay
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha intaas ayaan uga gudbaynaa haatan